kulanti wanaagsan saaxiibayaal idalahaantiin meel walba joogtaan iyo si walbaad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyo cadaado mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka falanqaynta wararka qodobadaan kusoo qaadan doona waxaa ka mid ah qaramada midoobey waxay soo bandhigtay tirada dadka soomaaliyeed ee ku barakacay gudaha soomaaliya sannadan labada kun sagaal iyo tobanka tirada dadkaasi ay gaarayso iyo siyaabahay u barakaceen ayaan idiin soo gudbin doona qodobada kale waxaa qayb ka noqonaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre waxa uu tababar u soo xiray ciidamo booliisa koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbin doonaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oo barnaamijka ku maqli doontaan taliska ciidamada daraawiishta puntland oo baaqu u diray somalilan uguna baaqay in wada noolaansho iyo nabad halkaasi ka dhalatay ay ka wada shaqeeyaan maxay tahay sababtu khilaafka labada dhinac waa uu sii xoogaysanayaa kadib hadalla xanafle oo hawada ay isku mariyaan maxay salka ku haysaa baaqani hadda ka yimid puntland barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbin doonaa somalilan waxay qaadatay tillaabo ay ku sheegtay in ay amar ku soo rogtay tiifiyada ka howlgala gudaha somalilan tillaabooyinkaasi soomaaliya ayaa wararkeeda dibadda loogu qaadan doonaa xogo ku saabsan ayaan idin haynaa iyo sababta ka dambaysa in somalilan amarkan ay ku dhawaaqdo xubintii xiisaha badneed ee kalamaan gabagabadana waxaa maqli doontaa ulufkoo dhulkoo siman gurmadkayga weyo idan ka baqaya idan ka baqaya goormaan taga xageen gaari karaya
waa heesta gunaamidka barnaamijka u diyaar garooba dhegeysiga barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyo cadaado mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal waa talaado taarikhdu ay ku beegan tahay tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar labada kun sagaal iyo tobanka shaafic shariif maxamuud ayaan ahay aan ku bilaabo barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyo cadaado qaramada midoobey waxay soo bandhigtay liiska dadka soomaaliyeed ee ku barakacay gudaha soomaaliya sannadan labada kun sagaal iyo tobanka qaramada midoobey ayaa sheegtay in dad ka badan laba boqol iyo konton kun oo qof oo soomaali ay ku barakaceen gudaha soomaaliya toddobadii bilood ee ugu horreysay sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka warbixin ay soo saartay qaramada midoobey waxay ku sheegtay in bilihii janawari ilaa iyo julaay ee sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka ay barakaceen dadkaasi iyaga oo barakacoodu ka dhashay abaaraha iyo sidoo kale colaadaha soo laalaabtay ee ka jira qeybo ka mid a dalka xafiiska iskudubaridka arrimaha gargaarka ee qaramada midoobey ayaa sheegay in boqol kun oo ka mid a dadkaasi ay ka barakaceen abaaraha halka inta kalena ay saameeyeen colaadaha ka jira dalka boqol labaatan iyo lix kun oo qof ayay warbixinta ku xustay in ay saameeyeen colaadaha hubaysan iyo sidoo kale ee khilaafaadka ka jira dalka qaramada midoobey waxa ay sheegtay in sanadkii hore ee labada kun sideed iyo tobanka ay gudaha soomaaliya ku barakaceen dad gaaraya laba boqol iyo sideed kun oo qof warbixinta ayaa lagu sheegay in heerka barakaca sanadkan boqolkiiba konton uu ka badan yahay sanadii hore marka la barbar dhigo dadka ku barakacay gudaha soomaaliya warbixinta ayaa intaasi waxaa la raaciyey in keliya soddon iyo saddex kun oo qof oo ka mid a rubac milyuunka qof ee helena gargaarka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala soomaaliya waxaana waxyaabaha la gaarsiiyey ka mid ah sida la sheegay bacaha roobka caagadaha biyaha agabka raashinka agabka lagu jiifto iyo wax la mida oo ay sheegtay qaramada midoobey dadkaasi ay in ay heleen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre tababar ayuu usoo xiray ciidamo booliis koonfur galbeed soomaaliya waxa uu sheegay ciidamadaasi qaarkood in la geyn doono jiidaha hore ee dagaalka waxa uu xusay in sida ugu dhaqsiyaha badan agabka ay ugu soo dhammaystiri doonaan ay ku dagaalami lahaayeen iyo saanadooda ciidan dowladda federaalk soomaaliyana si deg deg ay u bixin doonto ciidamo kale ayuu sheegay oo kuwaasi ka mid a tababarka loo soo gabangabeeyey in tababar dheeraad ay qaadan doonaan si ay u noqdaan ciidamo si gaara u tababaran waa kan ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo khudbad jeedinay waan ku faraxsanahay madaxweyne ku mahadsan tahay inaan idinkala soo qayb galo ciidankan oo qaarkoodna tababar dheeraada lasii siin doono si ay u noqdaan ciidamada sida gaarkaa u tababaran qaarkoodna ay bilaabi doonaan shaqooyinkoodii waxaan aniga madaxweynuhu laga bilaabo maanta ka wada xaajoon doonaa qaabka laydiin howlgelin doono nooca shaqo aad qaban doontaan iyo gobolka sidaad uga qaban doontaan iyo dowladda guudba laga bilaabo hadda marka waxaad u gudbaysaan wejigii labaad haddii ilaa yidhaahdo oo ah sidii aad u howlgeli lahaadeen kuwiina loo soo xulo inaad tababar dheeraad ah qaadataanna waxaad noqon doontaan ciidan sida madaxweynuhu ii sheegay si gaara u tababaran intiinaas tababar gooniya ha geli doontaan intiina kalena waxaan ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan sida laydin howlgeli lahaa markaa howlgashaan waxaad noqonaysaan ciidan qaran waa ka gudbaysaan qoys iyo qabiil meel walboo dalka ka mid ah laydin geyn karaa dalkiinaad u ageedi doontaan inkastoo codsiga madaxweynuhu hadda uu yahay inaad dowlad goboleedka koonfur galbeed ka howlgashaan maadaama cadow badan uu joogo annaga iyo madaxweynuhuna waxaan iska kaashan doonaa sida ugu dhaqsaha badan in laydiin dhammaystiro agab walba ood u baahan tihiin
somalilan markaan haddaynu eegno taliyaha ciidamada daraawiishta puntland ayaa ugu baaqay somalilan inay ka waantoobaan dagaalka iyo sidoo kale qalalaabsaha deris xumaynta ay ka wadaan qaybo ka mid a gobolada sool iyo sanaag ee labada dhinac ay ku muransan yihiin khilaafka labada dhinac ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii hadalla xanaf leh hawada isku mariyeen taliyayaasha ciidamada puntland iyo somalilan puntland waxay sheegtay in somalilan ay al-shabaab la shaqayso islamarkaasina rag ay gacanta ku dhigan ayay sheegeen inay yihiin al-shabaab islamarkaasina ay sheegeen marka ay qabteen in xiriir dhow iyo wada shaqayn ay la leeyihiin somalilan haddaba waa kan taliyaha ciidamada daraawiishta oo arrimahaasi ka hadlaya baaqna u diraya somalilan waxaan baryeenayaa dhammaan ciidanka daraawiishta iyo ciidamada qalabka sida ee puntland meelay joogaanba waa waxaan baryeenayaa waxaanna u rajaynayaa guul iyo horumar ummadda reer puntland iyagana waxaan ugu baaqayaa midnimadooda iyo walaalnimadooda in la adkeeyo mar walbiina guntiga dhiisha isaga dhigo oo deegaankiisa iyo dhulkiisa ilaashado sida ilaahayna faray ahlujanna weeye ninkii diintiisa iyo cirdigiisa iyo dalkiisa iyo hantidiisa iyo naftiisa daafaxaya waa ilaahay ilaahay noo sheegay inuu ahlujanno yahay aakhirada waa ahlujanno adduunkana sharaf buu ku leeyahay sidaa darteed ummadda reer puntland meelay joogtada waxaan ugu baaqayaa war godbaynu nahay sharafta hala ilaasho oo dalka hala daafaco oo dalka horumarkiisa halala shaqeeyo oo maanta gobolka salaad bari guusha ka dhacday waa inay meel walba gaadhaa waxaan kaleeto oo ku baaqayaa oo dawladda ugu baaqaya tallaabadaas ka bilaabatay gobolada salaad ama ha noqoto baran ama highland waxaa loo baahan yahay ummadda shuruurtooda waa muujisay ee kaalintii dawladdu ku lahayd inay ka istaagto waana bilowday waa ku mahadcelin ugu mahadcelinaynaa haddeer toban wasiir baa joogay baran hadeerna gobollo kaley joogaan inoo golihii deegaanka ka dhisaayaanin aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaan leeyahay marka intaasaan rabaa inaan ummadda iyo ciidanka u sheego waxaan kaleeto oo baaq iyo fariin u diraya maamulkaas dowlada waqooyi ka taliya oo aan leeyahay war dadkiina dalahooda ka shaqeeya ummaddaa idin dooratay u naxa oo dariskiina walaaq kula dhaqma oo xumaanta iska daaya oo annagu xumaan ma wadano oo dagaal ma wadano xoolan idinkuma haysano dhul idinkuma haysano maxaa ku xukum idinkuma haysano waxaad yeelaysaa in dadkiina u naxa goboladaas waqooyiga maxaan kuu sheegaayey qaybta ka mida sanaag wada degan yahay dhibka ka taagan waxa laga qabto dhiigga daadanayana hala joojiyo odayaasha talooyinkoodana hala qaato walaaga iyo nabadda ka shaqaynaya hala qaato ummadana hala ilaasho oo xabadda halaga daayo maalin walba in la yidhaahdo laascaamo xabad baa ka dhacaysa dad baa ku dhintay ceedafwey dad baa ku dhintay ceelgaalo dad baa ku dhintay maxaan kuu sheegaa maalin walba sulooyinka ku hareeraysan adegaabo waa lagu dhimanayaa maalin walba in warkayna soo gaaro waa ka naxaynaa waxaan leeyahay dadkiina u naxa dariskiina walaakulawaaba dhanka kale somalilan waxa ay dad ku xirxirtay magaalada laascanood ee gobolka soolka dibe markii halkaasi rabshado ciidamada somalilan iyo dadka ay ku dhex mareen wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan ayaa soo rogtay in la burburiyo guryo ay sheegeen inay ku yaalaan wadooyin islamarkaasina gudaha laascaano ku yaala hase ahaatee dadkii lahaa guryahaasi ayaa dagaal la galay ciidamada kadib dagaalka markii rabshadaha ay soo gebangaboobeen dad aad u fara badan oo tabaneeyo qof kor u dhaafaya ayaa lagu xiray saldhigga ciidamada somalilan ay ku leeyihiin magaalada laascaano ee gobolka sool dad aad u fara badan iyo odayaasha wakiilka ka ayaa la sheegay inay u tageen ciidamadaas ha yeeshee ay ku guuldarayseen siidaynta ayna sii dayntooda ayna sheegeen inaan la sii doyn doonin islamarkaasina sharciga la marsiin doono dadaalaha iyo weli wadan odayaasha ay ku doonayaan in halkaasi looga soo samatabixiyo dadkaasi la xirxiray garabaharey oo gobolka gadaa haddaynu eegnana al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday halkaasi khasaare dhimasho iyo dhaawaca ayaa ka dhashay weerarkaasi inkastoo aan la carabaabin amaba aan la ogeyn xaqiiqada dhabta ah ee tirada dhimasho iyo dhaawac ee labada dhinac soo kala gaaray dagaalka usaq dhex oo habeennimo dhaca oge iyo sidoo kale in xogo dheeraad ahaan laga haynin taliyo u hadlay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan gobolka gada ee weerarka ay ku qaadeen al-shabaab xalay waxa uu sheegay inay iska difaaceen al-shabaab ayna ka warhayeen weerarkan ay ku soo qaadayeen saldhigga ciidamada ay ku leeyihiin degmada garbahare ee gobolka gado laba ruux ayuu sheegay inay ka dilaan al-shabaab qoryo nooca baasuukaha uu ka mid yahaana ay ka furteen dhankoodana dhaawacyo ay soo gaareen oo keliya al-shabaabse weli warkama aysana bixinin dagaalkaasi amaba weerarkaasi ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin degmada garbahare ee gobolka gado qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta wararka ayaynu isla soo gaarnay saaxiibayaal markan xubinta xiisaa badneeda kalamaan waryaadhehen waryaadhahen ha noo fadhi xumaanine maxaa maanta haysaan oy hadda intay ka soo roorti saa maxaa ugu dhididoosayonkan ilaa berbera soo cararaay war ixtiraaf intuu raadinayu daalaya hala yaabina warnimayo warkiina waa la duubayaa tartiib u hadla warwariye maxamed cali maanan dhex fadhiya isagaa wax walba duubee war war ka tirada badan anti iska dhaaftan turubka bega halku biyoy era war turubka iyo doolarkaadan kala aqoone wax ra-iisul wasaaruhu idiin siiyey lacag bay ahayd war ninyow dadka beenta ka daa lacagta soomaaliya kuna u weyn kuna u yare walaadar hadday idinka dhab tahay ra-iisul wasaarahaad sheegaysaan annaga ictiraaf hana siiyo war qowdhanoo war mahaysida somalilan warbaahinta waxay ku amartay in wararka soomaaliya ku saabsan qaybta wararka dibadda lagu daro meesha u dambaysa la geeyo marka kalamaan maanta kadib warkaagu waa wararka dibaddaoo meesha u dambaysu ku jira adeer hangoolka galmudug kalamaan anaa ka mudan war war mahaysiina maanta jenaraal maxamed cabdille dhoorre qarax gaariga loogu xidho ku dhaawacmaa la yidhi raadiyo kulmiyana waxaan ka maqli jiray gurigaaga markaad ka baxayso labada dhinac iska fiiri gaarigaagana intaadan gelin xaqiiji hoostiisa marka qadarta rabbi lama celi karee dadaalku waa mahuraan mar kastana dad baa nool oo caafimaad qabee halla salaamo naqsado war waan daba joognaa ma la yidhi war cambaareen iyo waa la daba joogaayo waa baaraynaa maaraya dawladdu wuxuu saaran asaga ka sugaynaa war ma waalan tahay maxaa la baarayaa qaraxii waaba dhacay meeshiina waa laxaaqayay war bugtu markay maanta yeertay shuuriya dawliya lo ekaaday laakiin axmedday waasac meel qariduu waaye war jugta aad sheegayso dalaal mada maqlin muxuu dhuuntaa war war mahaysaane magaalada koontaroolada lama mari karo oo waxaa la leeyahay baabuur qarax sidaa magaalada ku jira warnimayahan waa yaabaye kuwa sheega oo ma soo qabtaan war suuqleydaa sheegtee warkaa naga dhex geli laakiin waxaa iigu daran waddada aadda kilomitir siiro ciidanaa jubbo fadhiya kala wareegay ku leeyihiin war waa socdaaye maxaa dhacay ibaara markaad tidhaa waxay ku leeyihiin fahad yaasiin waco markaad beexaani ka timaaddo sidoo kale ku leeyihiin fahad yaasiin waco markaad liida ka timaaddo waxay ku leeyihiin fahad yaasiin waco marka waa yaabe fahad saraakiil ka hoosaysoo ciidanka amarta miyaan jirin mase ciidankaa ciidan gadooday oo fahad iyo bulshada isku diraya ah oo adigu kilomitir siiro haddaad joogtid ka shishay maxaa ka doonaysaa maa soo laabatid waddaba kaama shishayse war ninkan waa la yaabay wadduu ka hadlayaa aniga gurigay hortiis in dhagax dhigi aal yidhi faad yaasiin waxa هوي أنا وحكيوي فلرتن أو كلمة وينيسته من كيس وضمي ضيع معجي warnimayo anuu talaan wadaa hadda haddaan layga qaadanaan kadib layga helay warniyo ma arbiciinkii baad ku jirta adigu واتلو واتلو واتلو سو جيدينتا tala tala bayna leeyihin war waa kala hufkiinni iyo kala haadintiinni war hana kala haadin haddaad balaayo noo soo dirtay war talada hayga dhex gelinina anaa soo jeedinaye waxaan kula talinayaa shacabka iyo dawladdaba kenya giribgiribteedaa badata waayahane xuduudda naga dhaxaysa bad iyo biriba inaan dhagax ku wareejinno war dagonka kanow dhagaha walmareeba dhuunshilka dhuunshilka dhuunshilka adeegsanaan warmaday isaaqow waad waalan tahaye dhagax aan nafteenna ku aaminnay miyaan dhul ku aamini weyn talada lagaa qaad warniyaw tale humaanta maybaha kaasuusaday xildhibaandalahaa maalin dhowaati soo khudbayaw ma eray tale huma antii unu ka dhabna afgoya warshada dhagaha ka suubini gaalkaayn warshada galeyta ka suubini kii tale huma war waa taladii ugu wanaagsaneed sababtoo ah reer galkacyo waxay u baahan yihiin galley reer afgooyina waxay u baahan yihiin dhagax waa shaqayswedaarsi war qolo walba waxay u baahan tahay haddii loo geynayo dee annagana webiga noo soo faruura oo na soo gaadhsiiya gowdhano webahobasan baahantin boodboodkaa dega walhasin wareejiyeyha war qowdhanow muuse bixi waxaad ka soo dhammaysaa webi iyo ictiraaftii iin daran war war ma haysiine ra'iisul wasaare khayre waa markii u horraysu tala mucaarad qaato meeqa kiilay ahayd haddeer yuusan ka noqonnine mucaarad taladiisaad qaadata ha dhihinina war ka noqon maayo waa uu ku dhawaaqay naga dhegaysta warka saxiix miyaad ka haysaa saxiix warnimiya war dawli wargada ka goranya leeray ha wargadi walka haayahe war madaxda warkooda dikireetaha naga dhegaysta madaxdaana mise tii hore war haddii war madaxa dikireetan yahay degada hoyood mala dhisay war meeqaa madaxweynoo dhahda ceel caanaan qodayna war taas madaxweyne farmaajaa sheegay oo yidhi siyaasaddu been maaha iyo khiyaano iyo ballanka bax war ilaahay taa ku cagaabi maayo war anigu madaxweynaha idinba sheegin in naga dhegaysta ra'iisul wasaaraha warkiisa war isagaa ka wakiilay xaggeed u kala wadaa waa tii cabdiraxmaan cabdishakuur yidhi war ra'iisul wasaaruhu waa inuu magdhow ka bixiyaa dadkii baydhabo lagu dilay markii maamulka la dhisayey ra'iisul wasaaruhuna wuxuu ballan qaaday inuu dadkaas magdhow ka bixinayo mukhtaar roobowna soo daynayo widaayey enerjigan isku dhammayto aragtidii hore urbeelay haddana lis aragee waa la eri war ra'iisul wasaarihii laga sugaya inuu maxalinka soo xiro miyuu keenaa uu masuuraan sii dayna war waxba la sii dayn maaya waa ballantii maday mursal ka soo qaadoo kale iska daa war tafaanyidaas hadda kadoonba mayla geli oo abadan guddoomiyaha baarlamaanka maday mursal ii lafta gareenga ma ereen hooba roobow hadhiye waayna hukunkaana baaddhalangu waana sidii oo anfidhiyan war shariif xasan shiikh aadan wuxuu yidhi hadda ka hor gabdhaheennu ra'iisul wasaare iyo madaxweyne ma dhalaan miyaa guddoomiye baarlamaanka limay dhalaan aow shariif hatamu sharaha eeya madawiinihii nagadoyhe war ra'iisul wasaare khayre isagoo sud xiran ayaa soor loo keenay taas waa sax suud iyo soor deelqaaf maaha hooba suusaale ku saara ka waran bahe war waxaan aad sheegaysaan waa dhar iyo cunto bini aadamka noloshiisayna ka mid yihiin wax kale ma haysaan war ninyow dhar iyo cunto waa deelqaaf ee ra'iisul wasaaruhu suud ayuu kubad ku cayaaray war kabtanka xulka qaranka soomaaliya ee zimbabwe la ciyaaraya wuxuu yidhi tookadii hore hal eber baan uga badinay madaxweynahoodii hore robert mugabe aana dhintay tookadaanna saddex eber ayaan uga badinaynaa si madaxweynahooda hadda joogo uu u dhinto war zimbabwe dad cola ma nihin waa cayaaraynaa maxaa madaxweynayaasha looga dilaya war banoonigan weligiis waa la cayaari jiray layskumana dili jirine soomaalidu markay soo baxday maxay dadka u leynaysaa war soomaaliya xaysnimada loo qabo waayo wax loo dhiminayo waryaalaheen haddii cidda idinla ciyaarta uu madaxweynuhu ka dhimanayo gini hala ciyaarina ictiraaf bayna siisee هوي لمقالي كي أوبلولي العيارة ديس لما هاي أنا ويا ما هو أوبلولي قديلا توري ما جيستين waryaa nin guul doonaya hubkiisa kama tagto soomaaliya ay honkoolka galmudug warshee aynan inka gobanay meela dhalisay iyaara lenseedohaya baloonigana cad iyoonay midoow war hadda ka hor reer burco waxay yidhaahdeen hadday kubadda ku dhaafto iyuu ninku ku dhaafin ee budka ku jiid qowdhan u darsatay walaalkeeg meel oo baloon lagu dheelay bud maxaa geeyahay warwar ma haysaane garoonka istaadiga muqdisho ee kubadda cagta dayacatirkii dowladdu ka waday shabaab leeje ka rabaa joojiyaa layidhi war wasaaradda caafimaadka oo xaraddan wasuudda agteeda ku taalla iyadana waa joojiyeenaa layidhi run ku sug hooy lamagoodle baladka ma kisaysiin miskana qatiino meehe oo wasaaradda caafimaadka oo dalajirka agtiisa daday min u taha war yaabkaanu nuguma cusba waddadii afgooya iyo xamar isku xiraysoo qadar noo dhisaysaba lacagtii waa laga baxshaa layidhi ee filimkan farmaajo waxaa ka bedelo war dawladan haliyaabi an meel biladhisalar hoob iyo garishka dhiibayaan kaambeenka hadhowyo may ka gala doonaan war anugu waxaan la yaabana muqdisho waxaa ku taalla laba boqoloo isbitaaloo bareefada oo dhakhaatiir caddaanay ka shaqayso cid weyddiisay sii fiina ma jirto dadka waa layska qashaa qaarna waa la qarxinayaa maxaad la murantaan adigu warnay muqdisho ma taqaanide macallimiinta iyo takhaatiirta ajaanibta ah ayaa laga qiimeeyaa
dogonsina dalka dhambu war maka haytangna miyaw may ba lakajeeliyaa kuurburoogda lakajeeliya gorahrogda war qaraxii baa markii hore eber idinka siisnaye ma qolo isbitaallada idinku qalaysaa timid hawdhanow dayadii hadda ka hor tiri reeraan ogahay walle ma guuro waad u wareegta warwar ma haysaan madaxweyne ku-xigeenkii puntland axmed garaash wuxuu yidhi dowladda annaga xil badan aan ku leenahay annagana waxaanu u badan in yahwda marka si aan xuquuqdeeni wax ka badan aan u helna in yahwda aan iska dayna safarow waxna gado waxna garamiya boowe puntland garan maysaa nin uu war adiga jubbaland ha ku jaqina ka booti warwar maysaan madaxweyne waara iyo odayaashii reer beledweyne warna webigii baa ku soo fatahay war webibaalow dhegayso odayaashii waxay dhaheen hiiraana ciidamo cadowga ka xoraya u baahan ee askar meel kale loo dira ma hayno war horta waara awal baa dabageed lagu qabireeye haddana ma odayaal baa lagu qataaray war hadda ka hor ba xasan sheekh waxaa lagu qataaray ugaas xasan anugu waxaan la yaabana ciidamada xoogga dalka odayaasha la weydiinayo marka ciidan odayaal la weydiiyey dal ma xoreeyo adeer war may anigu waxaan la yaabanahay ciidanka somalilan iyo ciidanka puntland waxaa isku diray leenka isku haystaan aniyo naga jooji sheekada warwar ma haysiine bajaajyo magaayo cusub la baxay ayaa muqdisho lagu arkay mid wuxuu ku qortay kala wareeg xataa waa gudbaa bees maas bixiha war mid kaloo kayaa badan wuxuu ku qortay obalas oo nuuca dhiiggiisa ah maxaad ula jeedaa markii la yidhina wuxuu yidhi lacalla haddaan shil galo ama aan qarax la kulmo ama askari igu fududaado dadka si ay nooca dhiiggay ugu gartaan shil iyo qarax waa lala qabaaye askarta ku fududaanaysaa bajaajleyda u gaara war ordo adeer meesha lagu kala xakahayo waxba meesha kuma haysa beerka laydinku dhufaya war naga tag ictiraaf aan laguma siiye ha habaarin idam alla la helay markaa xeshooda ka tegi jirteen baa la gaaray waryaaya amniga war amniga ma dhoosho ma dhoosho waryaaya amniga naga taga ilaahay ha idin badbaaje
ilaahu ictiraafkayga noo rumee
way mahadsan yahay saaxiibada kalamaan guudahaan waxaa intaasi ku dhan barnaamijka falanqaynta wararka oo ay ka socotaan raadiyo cadada f m sideed sideed dhibic shan megahertis anigoo shaafic shariif maxamuud oo idinla socodsiinaya tan iyo kula tadaba waxaa idinkaga tegayaa heesta gunaanadka barnaamijka nabade
goobkii abeesko goco maale aro wiisha kadoote geeskaraysa gelisa goobkii abeesko goco maale aro wiisha kadoote geeskaraysa gelisa garigiyo haldaago galowgii shibiruhu garigiyo haldaago galowgii shibiruhu garashase duleedii garashase عشبت قاوري لباق عايو عشبت قاوري لباق عرايو كلاقوي وايو كلاقوي وايو ارقموا karaysaa may sugin karaysaa may sugin karaysaa garangoleykafay baratay sadirigam haddii gabadhaayo ahaagay sadirigam garangoleykafay baratay sadirigam haddii gabadhaayo anaagay atiyan godomo gaari waaya kaandabay garbay noqota caashaqa inaad dabagar gurte atiyan godomo gaari waaya kaanrabay garbay noqota caashaqa inaad dabagar gurte حقك حقول قبي قد عرضا سربي حقك قبي حقول قبي قد عرضا سربي تشنقان هبابيو تشنقان هبابيو dhulkoo siman gurmadkayga weeyo ulufkoo dhulkoo siman gurmadkayga weeyo iidan ka baqayaa iidan ka baqayaa goormaan tagaa xaggeen gaari karayaa garangole gabday baratay satirigam haddii gabadhaayo anaagay satirigam garangole gabday baratay satirigam haddii gabadhaayo anaagay adduunyada gagadkeeda faa nasiib wado rag baa goobka weligii gabagaba fadhiiste adduunyada gagadkeeda faa nasiib wado rag baa goobka weligii gabagaba fadhiiste inkastoo lagaado lagaa gacansaneeyo inkastoo lagaado lagaa gacansaneeyo gesigu maliice gesigu maliice kaamimaaya ruuxii goobi goobi sirri kaamimaaya ruuxii goobi goobi sirri gaariya ninkiira gaariya ninkiira egayaanu tici ogosho jaragna ogosho yaqaanaa garangoole gabday baratay sadirigam haddii gabadhaayo anaagay sadirigam garangoole gabday baratay sadirigam haddii gabadhaayo anaagay